bismi illah wabihi nastaciin wsala allahu calaa nabiyina muxamedin waa ku mahad celinayaa weriya axmed cumar saalixi iyo idaacadda markabley ee degmada baardheero aad baan ugu faraxsanahay la kulankaada jaamacaddu gada gada international university waxaa la asaasay laba kun toban iyo lixdii iyo si rasmi ay u bilaabatay waa ay jirtay laba sano oo ka horeysay oo diyaargarow iyo diyaarin shuruucdeedii iyo maaratay nidaamkeedii iyo meelihii laga dhigi lahaa laakiin si rasmi ah waxay u bilaabatay laba kun toban iyo lixdii waxayna ka howlgashay oo ka shaq bilowday degmada beled xaawe ee gobolka gado halkaasayna hadda ku shaqaysaa ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala marbay riyo iyo fikir ahayd laakiin hadda waxay isu bedeshay wax xaqiiqe oo rasmi oo taagan oo shaqeeyo oo bulshadu ay aada uga faa-iideysatay kuna intifaacday wax badan oo maaragtay isbedel ina kusoo kordhisay waata doctor axmed jaamacadaha sida la ogsoon yahay howl sahlan ma ahan jaamacaddan ged university in la dhiso yaa gacan idinka siiyey haddii aad tihiin maamulkii jaamacadda
waa sidaa u sheegtay jaamacad ma ahan wax sahlan oo maaragtay qof iyo laba iyo maaragtay ay dhisi karaan waa institution aada u ballaaran u baahan awood iyo capacity waa borogaraamyada iyo mashruucyada loogu talagalay dowladaha inay ka shaqeeyaan laakiin maadaamaysan dhex jirin dowlad dhexe oo hadda arrintaa u taagan oo ka shaqeysa bulshada gobolka ku dhaqan guud ahaan gaar ahaan inta aqoon-yahanka ee wax fahmaysa ee waxbarashada iyo qiimaheeda iyo tayadeeda iyo siday nolosha saameyn ugu leedahay inta fahansan ayaa isku tashatay waxayna usoo bandhigeen bulshadoodii si jaamacadda ay u noqota jaamacad taya leh oo bulshadana wax ka bedesha in dadku ayaga ay isku tashadaan ayagu ay xoolahooda la baxaan ayagu ay maaragtay maskaxdooda muruqooda isu geeyaan sidaa daraaddeed waxaa naga kaalmeeyey guud ahaan bulshada ku abtirsata gobolka gada gudaha iyo dibaddaba aqoon-yahan iyo keyrkoodba waana ku mahadsan yihiin in riyadii ay ka dhabeeyeen ayna u bedeleen jaamacad taagan oo shaqeynaysa oo maaragtay bulshada wax badan kusoo kordhisay marka haddaan su-aashaadii si dabdi uga jawaaba waxaa naga kaalmeeyey oo naga garab saagay bulshada gobolka u nasab sheegata noocyada kala duwan guda iyo dibadba aad baa umahadsantahay dhinaca kale su-aasha kale jeclan inaan ku weydiiyaya waxay tahay jaamacadda gado imsa kuliyadood ayay ka kooban tahay dadka degan degmada beled xaaw iyo deegaanada kale gobolka gado maxay isugu dhigan tahay jaamacaddan ka furan beled xaaw oo ah tii ugu horreysay ee gobolka gado laga hirgeliyey
jaamacadda hadda waxay ka kooban tahay shan kulliyadood awal waxaan kusoo bilownay laba kulliyadood shareecadii qaanuunka health science bartiga naasinka gadaal waxaan ooga soo birinay kulliyadda economic and management haddana waxaan ku darnay kulliyadda computer science haddana waxaan kusoo siyaadinay kulliyadda tarbiyada educationka maadaama macalimiin badan ee dalka oo maaragtay uu u baahan yahay ay jiraan shan kulliyadood iyo sidaa jaamacaddu ooga kooban tahay hadda oo ay ku shaqaysaa oo maaragtay si rasmi ah ooga howlgala bulshada wax badan bay kusoo kordhisay wax badan bay ka bedeshay hortu jaamacad marka la yidhaahda shaqooyinka ay qabato saddex baa ugu waaweyn dadka inay waxbarto in ay cilmi baaris samayso iyo dadka inay u adeegto maaragtay wax ku celiso runtii saddexdiiba waa meel fiican baan ka gaarnay alxamdulilaahi waxbarashadii waa socotaa cilmi baarista oo researchka waa socdaan in bulshadii dhibaatooyinka culeysyada haata laga qayb qaatana intii awood ay tahay iyadana way socotaa marka wax badan ay kusoo kordhisay bulshada oo xagga wacyigelinta xagga fikirka dad badan oo wax ka bartay oo aqoontoodii ku faa-iiday oo maaragtay ku shaqaysanahayo marka wax badan oo badan oo xagga maaragtay maskaxda iyo aqoonta iyo fikirka iy ka bedeshay
axmed su-aasha saddexaad aan jeclan ku weydiiyaya waxay tahay guud ahaan waa imisa ardayda wax ka bartay kuliyadaha jaamacadda iyo macalimiinta ma jiraan arday ka qalin jiirsay fasaladii lasoo dhaafay ama sanad gudsiyadii lasoo dhaafay jaamacadda semestaradii u dambeeyey
ardada hadda dhigata waa ardo saddex boqol oo arday ka badan oo u qeybsan kuliyadaha aan kuusoo sheegay ee shanta ah Ee, waa ay jiraan ardo ka qalinjabisay su-aasha qeybteeda labaad ee, afar dufco ayaa ka qalinjabisay markii lagu daro sanadkii hadda lasoo dhaafay Ee, la- gaar ahaan labada kuliyadood ee, health scienceska iyo ashareeca walqaanuun labada kuliyadood waa laga qalinjabiyey afar sano ayay isku xigtaan laga qalinjabinhayaa ardadii ka qalinjabisana qaar baa degree master dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ka wado marka waa ardo aada u fiicanna waa dhigtaan oo saddex boqol oo arday ka badan qalinjabintana waa laga qalinjabiyey afar sano ayaa maaragtay oo isku xigta ayaa laga qalinjabinhayaa marka dhinaca kale laga fiiriyo gabdhaha iyo wiilasha yaa badan ardayda jaamacadda wax ka barata
Eh, waa isu dhadhow yihiin mm, laakiin waa wiilasha numbers yar badan Eh, gabdhuhu waxay ku badan yihiin qeybaha caafimaadka wiilashana qeybaha kale ayay ku badan yihiin marka wiilasha ayaa number aan badnayn ka badan marka waa isu dhow yihiin labada group
su-aasha kale jeclan ku weydiiy doctor axmed ayaa waxay tahay eh, jaamacadda wax xiriir ah ma kala dhexeeya wasaaradaha waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedka jubbaland dhinaca kale xaggeysa ku tiirsan tahay jaamacadda ilan howl sahlan maha jaamacad een, ka furan gobol dhan oo ummad dhan ay u imaanayaan
Ee, jaamacaddu waxyaalahay u baahan tahay waxaa ka mid ah xagga sharciyada in aada looga xoojiyo sidaa daraaddeed waxaan aada uga shaqaynay cid walba oo maaragtay calaaqo la leh jaamacadaha in ay maaragtay calaaqo la yeelato wasaaradda waxbarashada tacliimu alcaali waa waxaan ka haysanaa shahaadaan ka haysanaa labadii sanoba mar bay shahaado bixiyaan marka shahaadaan ka haysanaa xiriir fiicanna waan leenahay ardada qalinjabiysayna ayagaa u tasdiiqiyay shahaadada Ee, tan jubbaland ayadana waa ka haysanaa oo maaragtay shahaada waa diiwaangelin waa ka haysanaa sidoo kale waxaa jira ururo badan oo kuwa caalami ah iyo kuwa loo kale oo jaamacaddu ay ka tirsan tahay Ee, waxay ka tirsan tahay ururka midooda jaamacadaha soomaaliyeed ee fadhigooda muqdisho yahay waxaa kaloo oon ka mid nahay maaragtay ururka caalamiga ah ee fadhigiisa uu turkiga yahay iyo ururo kale uu ka mid yahay midka afrika marka jaamacaddu xagga sharciyada hadday ururaha dowliga yihiin hadday kuwa maxalliga yihiin hadday dowladda federaalka tahay qeybteeda wasaaradda waxbarashada iyo stateka jubbaland intaba waxaan ka haysanaa sharciyo rasmi ah xiriir fiicanna waa naga dhexeeyaa wada shaqayn fiicanna waa leenahay xagga mushaaraadka meeshay ku tiirsan tahay iyo shaqaalaha iyo habsama socodka shaqadoo kale
Ee, mushaaraadka ardada lacag baa laga qaadaa guud ahaan wixii aan markaa scholarship helin Ee, sidoo kale waxaa taageera muasasatu raxma oo ah muasasad ka shaqeysa gobolada maaragtay koonfurta iyo dhexe gobolada dhexeba ayadaas ayaa maaragtay kaalmadooda kaalmada iyo saboorka siisa wixii ardada awoodooda ka yaraada ayaduna waxaa weeye jaaliyadaha bulshada oo kala duwan gudaha iyo dibadda ayay maaragtay ka aruurisaa marka waxaa taageera jaamacadda oo garab siiya mu'asasatu raxma oo ayadana kusii tiirsan bulshada kala duwan
waata su-aasha kalen jecla doctor axmed ayaa waxay tahay marka laga soo tago degmada baledxaawo oo ay ku taallo jaamacaddu waxaad sheegtay in arday tiradooda gaaraysa ilaa saddex boqol inay wax ka bartaan ma jiraan degmooyin kale ee gobolka gedo een, arday ka timaada oo dhammaystay iskuulaadka dugsiyada sare oo waxbarasho usoo doonta jaamacadda baled een, jaamacaddan gedo ee ku taalla baled xaawo
waa su-aal aada u wanaagsan haa way jiraan dhammaan guud ahaan gobolka gada balxaawo oo saldhiga kambaska uu ku yaala doolow luuq garbaharey baardheero ceelwaaq oo weliba qeybta dhabaso oo ayada hoos tagta ee, ceelcadda kulli meel walba oo dugsiyada sare ay ku yaalaan kuwa diiniga macaahidda sharciga iyo kuwa iskuuladaba arda ka imaaday ayaa dhigata sidoo kale waxay ka imaadaan dhankan n f d madera suufka oo dhanka etoobiya iyo doolow marka guud ahaan gobolka gada way ka imaadaan labada dowladooda dariska ena arda ka imaada oo maaragtay dex- maadaama degmada meel xuduuda tahay Ee, waxaa kaloo imaada arda kasoo bedelatay jaamacadaha soomaaliya oo maaragtay usoo guuray ama duruufo ay meesha keeneen ayaguna jira kuwa baydhabo kasoo bedeshaa jooga kuwa muqdisho kasoo bedeshaa jooga kuwa maaragtay beledweyn kasoo bedeshaa jooga oo maaragtay imaaday marka ardada guud ahaan gobolka ay ka imaadaan waa tahay ugu dambeyn maadaama jaamacadda gedo ay tahay jaamacadda keliya hadda gobol gedo ku taala gobolkana sanad walba arday fara badan ayaa ka bax ka qalin jabisay dugsiyada sare marka ardayda noocaas oo kale ee daneynaya inay gobolkooda wax ku bartaan oo kale maxaad ugu baaqi lahayd
soomaalidu waxay dhahaan biyo sacbadaadaa looga dhargaa runtii jaamacaddu gobol bay ku taallaa jaamacadaha gobolkan way ka fursa badan yihiin kuwa kale ee caasimadaha ku yaala ee dadka faraha badan ay joogaan jaamacaddu waxay haysataa barayaal aqoon iyo tayo leh waxaana laga dareemi karaa dadka dhiganahaya iyo dadkii kasoo qalinjabiyey oo kulligood kaalimo fiicfiican bulshada ka galay hal qof oo kasoo baxay oo shaqala-aana ma jiro sidaa daraaddeed guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka gada oo loogu talagalay jaamacadda ayaga loo furay meel walbay joogaan waxay kusoo dhaweyneysaa gacmo furan waxayna ballan qaadaysaa in ay helhayaan aqoon tayo leh ku filan mustaqbalkooda kuliyadda ay doortaan kuliyadaha hadda noo shaqeeya kuwa kalena insha allahu oo dhimanna waa dhammaystiri doonaa kuliyadaha laakiin arday walba oo doorta kuliyadaha hadda noo shaqeeya waxaan ballan qaadaynaa inuu helayo aqoon taya leh uuna ku meel mari doona hadduu ilaahay u sahlo oo maaragtay uu helo caafimaad ku dhammaysto waa waa ku mahad celinayaa maadaama aada bulshada u shaqeynaysa si voluntarin aada ku shaqaysa waxaan codsan lahaa guud ahaan bulshada ku nool gobolka in wacyigelinta iyo maaragtay dadka aqoontooda in la dhiso kor loo qaada dadku hadday dhismaan oo ay macno yeeshaan ayagaa wax walba dhisanhaya dhaqaaluhu waxaa sameeya dadka dhismaha iyo horumarka waxaa sameeya dadka laakiin waxaa asale in dad la dhiso haddii dadkii la dhiso qofkii tayadaa lasoo saara waxaa sahlanaanaysa haddii wado loo baahan yahay haddii elobor loo baahan yahay haddii beera loo baahan yahay haddii technolojiya loo baahan yahay haddii nabadgelyo loo baahan yahay dadku ayagaa samaysanhaya laakiin waxaa ka horeysa dadka in la sameeyo marka waxa ugu weyn ee faa-iidada ugu weyn ee laga shaqeeyo waa in bini aadamka la kobciyo maskaxdiisa laga dhiga maskax fikiraysa ee raadinaysa horumar marka waxaan u mahad celinayaa bahda waxbarashada iyo bahda maaragtay iclaamka in ay yihiin dad u taagan horumarinta bulshada marka waxaan ka codsanayna guud ahaan dadka gobolka ku nool in jaamacadda la garab istaaga in ardo loogu deeqa in meel walba oo maaragtay gobolka ka mid eh laga hirgeliyo ay noqota meesha ay kasoo baxaan hogaamiyayaalka takhaatiirta injineerada maaragtay culimmada wax walba oo bulshada ay u baahan yihiin meel ay ka helaan inay noqotaan waa rajaynaa garab istaagiinana aada baan u danaynaa